alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsi ka mida casharadeenii taxanaha ee ku saabsanaa qisasun wa cibar qisooyin iyo casharo laga baranayo iyo cibrooyin ay tahay in wax lagu qaato qisadeenna maanta waa qiso waxoogay dheer aadna u layaab badan waa qiso lagu sheegay fi lqur'aani alkariim qutila asxaabu اlukhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahumaa yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud wahum calaa maa yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud nebiguna calayhi salaatu wasalaam qisadaas iyadoo dheer oo aada u faahfaahsan ayuu sheegay qisadaasi waxaa wariyey imaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi suhaybi radia allahu canhu wuxuu uhi nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam kaana malikun fi man kaana qablakum wa kaana lahu saaxir ummadii idinka horeeyey waxaa ka mid ahaa nin boqora oo dad u taliyo oo dal xukuma ninkaasi wuxuu lahaa nin sixiroora sixiroolo ah oo falalowa wakhtigaa hore boqorada iyo madaxdu waxa ay mulkigooda iyo madaxtinimadooda ku sugi jireen oo dhidibada ugu adkeyn jireen inay cuskadaan ay ictimaadaan nimankaa saaxiriinta ee falalowga ah nimankaasi markaa dadkay u sixiri jireen oo indhasarcaad ay u dhigi jireen taasoo markaa dadka ka dhigta kuwa daba socda ninkaa madaxda oo marnaba aan ka hor iman waxaanay ugu sawiri jireen dadka nimankaa madaxdii inay yihiin ilaahiyo mudan in la caabudo markaa ninkan boqorkii wuxuu lahaa nin sixiroolo ah ninkaas sixiroolaahi markii uu da' noqday ee uu weynaaday wuxuu la hadlay ninkii boqorka ahaa ee dadka u sixri jiray waxaanu ku yidhi waan weynaaday waxaanan doonayaa cilmigan in layga dhaxlo inaan dhallinyaraa ii soo diro sixirka aan baro inaan dhallinyaraabuu u diray taasina waxa ay tusinaysaa dadka ahlu sharka ahi waxay jecel yihiin sharkoodu inuu sii socdo oo cid ka dhaxasho oo sii wado la helo dadka ahlu khayrkaabaa u mudan inay jeclaadaan khayrka iyo wanaagga ay wadaan iyo waxtarka ummadda ay u leeyihiin inuu sii socdo oo la sii kala dhaxlo oo laysu sii dhiibdhiibo dadka cilmiga iyo aqoonta wanaagsan ee sharciga ah iyana haddaan laga baran cilmigu waa baaba'ayaa deetana dadku jahli bay isugu baxayaan dadaan culimo ahayn baa culimo u sheeganaya suu sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam kadibna waxbaa la weydiinaya waa fatwoonayaan oo jahli bay ku fatwoonayaan iyagu waa lumayaan dadkana waa luminayaan inankaa dhallinyarta ee loo diray ninkaa saaxirkaasi uu sixirka uga reebo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray ilaahay baa arrinka xikmad ka lahaaye inuu dhigay waddadii sixiroolaha uu sii maraayay nin raahiboo caabida inankaasi maalin maalmaha ka mida ayuu ninkaa la fadhiistay hadalkiisii diiniga ahaana uu dhegaystay hadalkiisaasi aada iyo aada buu u cajabiyuu la dhacay mar kastoo ninkaa saaxirka uu ku sii socdo wuxuu sii mari jiray ninkaa caabidka ah ee dadkana waanin jiray marka waxaa dhici jirtay inuu dee ku habsaamo mararka qaarkood ninka saaxirkii markaa waa xisaabin jirayoo isaga laftiisa waktigaa eryanayay oo wuxuu islahaa intaanad dhiman cilmigan ha lagaa reebo markaa markuu u taga uu ka habsaamo waa garaaci jiray maalintii dambe sida nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ninkii raahibkahaa ee uu ku kalsoonaaday ee uu jeclaaday ayuu arrinkaa uga cawday wuxuu yidhi markaan kula fadhiista ee aan ku dhegaysto sixiroolihi aan u tago maalin walba way garaaca wuxuu u sheegay xeelad la odhan karo waa tab dagaal waa cadowga aanad awood u lahayn ee aanad iska celin karin dhibkiisa lagaga baxsan karo wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa haddaad ka baqato sixiroolo inuu ku dhibaateeyo ehelkaygiibaa iyo qoyskay qoyskaygiibaa habsaamiyey qoyskaagu haddii a inay ku dhibaateey inaad ka baqato ay kudhaa xaggaad ku habsaantayna waxaad ku tidhaahdaa sixiroolihiibaa iyay habsaamiyey sheekhii cilmiga ii dhigay marka waa xeelo dagaalulxarbu khudca dagaalkuna tab dagaal iyo xeelado dagaal ayuu leeyahay waana mid ay shareecada ogoshahay waayo ninkan awood uma laha inuu iskaga celiyo haddii xaqiiqadu si ay tahay uu u sheegana laga yeeli maayo bal haddii la ogaado waxa dhacaya waxaa qisada ku sugan aynu maqli doono maalin maalmaha ka mida si ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisa u muujiya wuxuu qadaray bahal weyn oo dadkii waddada isu taagay oo dadkii o dhan waddada ka xidhay ayuu inankaasi ku soo baxay bahalkaasi muxuu ahaa lama sheegin ma libaax buu ahaa ma bahal hoosuu ahaa arrintaasi inanka waxay u noqotay fursad uu ku kala garto labadiisa macallinka saxsan masaaxirkaa saxsan mise raahibka koodeebaa xaq ku taagan dhagax buu qaatay dhagaxii markaa intay aanu ku tuurin ilaahay buu subxaana wa tacaala baryey allaahuma in kaana amru raahibi axaba ilayka min amri saaxir faqtul haadi daaba buuri ilaahu ninkaa raahibkaah waxa uu wadee uu ku socdaa haddii uu yahay mid ka saxsan oo aad ka jeceshahay wuxuu sixiroolu wado dhagaxa yar ku dil daabadda xayawaanka weyne dadka waddada ka xidhay si ay dadku waddada u maraan ilaahay awood isagu muu sheegan ilaahay buu subxaana wa tacaala kaalmaystay dhagaxiibuu ku tuuray dhagaxii ayaa daabaddii ama xayawaankii weynaa ee dadku ay u maaro waayeen dilay saasaanay waddadii ku mareen wuxuu u yimi ninkii raahibka ahaa arrinkaa dhacay buu uga warramay raahibku wuxuu yidhi ey bunaya anta alyowma afdalu minii inankaygo maanta adiga ayaa iga wanaagsan oo iga fadli badan wanaaggaagu ahaa heerkaasuu gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala uu karaamadaasi uu kaa muujiyey waqad yakuunu aalibu afdala min mucallimihi waa mid dhici karta ardaygu inuu noqdo mid ka sarreeya mucallimkiiso kaba aqoon bata ama fadliyada iyo wanaagyada kale dheeraada arrinkaagu maanta heerkaasuu gaadhay aada arkayso ilaahay waa ka ducadaadii saa u aqbalay marka waa lagu imtixaami doonaa waa imtixaanku dadka wuxuu u kala badan yahay siay u kala wanaagsan yihiin أشhد الناaس بلاءa الأنbiyاء ثuمa الأمثل فالأمثل نبigeeni محamed ba عaليه الصلاaة وaسلاaم sidaa yihi dadka waxaa ugu امتixاan daran oo امتixaanka ugu adag la maryaa nebiyada kadibna sidaa dadku ay u kala wanaagsanyin bu امتixaanku ugu kala badan yihi فإن ابتuلiئta فlaa تduل عalaya buui waan kula dardaarmayaae haddii lagu امتixaamo oo lagu qabto kolley cidda aada wax ka baratay waa lagu weydiinayaae dowladaha waxaa lagu yaqaanaa markay qof qabtaan isagoon arrinta kuma ekaysiiyaan ee arrinka way raadraacaan oo arrinkaasi mastarka iyo isha uu ka soo fulay ee uu ka soo baxay inay ogaadaan bay isku dayaan si ay arrinka u soo afjaraan oo gunta ay uga maraan marka hay sheegin buu yidhi inanka ilaahay baa subxaana wa tacaala karaamaad ka muujiyey wuxuu u ducayn jiray dadka indhaha le indha la-aanta kusoo dhashay kuwa baraska qaba xanuunada kale ayuu dadka ka dawayn jiray arrinta noocaasi marna karaamay noqon kartaa ilaahiya marna waxay noqon kartaa talbiisaad shaydaaniya oo qof kasta oo waxyaabaha noocaasa laga arka lama odhan karo waa weli ilaah oo saalixa waa in xaalkiisa la eego calaa ayi xaalin huwa xaaladeeba qof ku sugay haddii qofkii macaasi iyo munkaraad iyo wax ilaahay ka cadhaysiinaya daaweyntiisi iyo arrimahaasi uu dhex wado lama odhan karo arrintaasi waa karaamo iyo wax ilaahay uu ku maamuusay oo qof fisqi ku dhex jira iyo maa yukhaalifu sharca allah iyo kabaa'ir laguma sifayn karo ficilkiisu inuu yahay karaama min allahi subxaana wa tacaala laakiin haddii uu yahay qof toosan oo qofka baatinkiisa inagu ma ogine iyo qalbigiisa iyo inta qarsoone ficilkiisaasi guud uu yahay alsalaaxu waalistiqaama toosnaan iyo hagaag wax sharcigii khilaafsan oo ilaahay ka cadhaysiinaya aan lagu arag waxaa la odhan kara waa karaamo ilaahay subxana wa tacaala arrinkaasi uu ku karaameeyey nin ay boqorka saaxiib ahaayeen oo la fadhiisan jiray baa indhabeelay wuxuu maqlay inuu jiro inankaa dadka daweynaya hadiyado aada u fara badan isagoo wada ayuu u yimi inankii wuxu uhi waxaasoo xoolo aad arkayso adigaa iskale laakiin shardiga ku xidhan waa haddaad ishaafido oo haddad la qabsado inay caabudaan cid aan ilaahay ahayn oo u haysta inay awoodo makhluuqaadka qaarkood ay leeyihiin awoodda ilaahay oo kalea sida inay shifaa bixiyaan oo kale inanku wuxuu ihi innii laa ashfi axada anigu awoodaanan lahayn sheegan maayo cidna ma shaafiyaanu inamaa yashfi illaahu ilaahu baa shaafiya haddaad ilaahay rumayso fursad dacwadeed buu uga faa'idaystay oona tahay tahay dhakhaatiirta iyo dadka dadka qur-aanka ku daweeya ama geeduhu inay ka faa'idaystaan oo dadka weliba ay xagga caqiidada aada uga dhisaan dadka idhahdaan ilaahay ku xidhma ilaahay keliyeeya qardhaasaha iska daadiya atacalluq bikayr illahi iska ilaaliya ilahay cid aanaad ku tacalluqdaan ilaahay ku xidhma ilaahay barya wuxuu yihi haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryayo ilaahayna u ku shaafiyi doonaa ninkii ilaahay buu rumeeyey ilahay baa subxana wa tacaala shaafiyey waa arrin ilaahay uu ka damacsan yahay in warka inankani uu gaadho boqorka dabeetana waxyaabaa waaweyna dhici doona ay dhacaan ninkii boqorkiibuu u yimi indhala-aanta ku ogaa isagoo indha qabo wax arkaya war yaa indhi kuu soo celiyey qaala rabbi rabbigeyba i soo celiyey buuli qaala walaka rabbun hayri ama rabbi aan aniga ahayn baad leedahay isagaa rabbinimo sheeganaya miskiinkaa daciifkii ilaahay baana fadeexadeeyey subxaana wa tacaala oo muujiyey sheegashadiisaasi inay tahay been aan sal iyo raad toona lahayn wuxuu ku uhi rabbi wa rabbuka allaah aniga iyo adigaba allaha khaaliqu samaawaati waalardiina ayaa rabbi inoo ah ama sidaasaa madaxtinimadeed ku socotaa buuli rabbinimadan iyo uu sheeganaya iyo sixirkan iyo waxaan oo dhan isba xaqiiqada waa og yahay wuxuu doonayaa inuu madaxtinimada uu ku ilaashado iyo mulkiga ninkiibuu qabtayoo waa la ysu jebiyeyoo ciqaab buu ku bilaabay waxaana lagu khasbay in laga yeedhsiiyo cidda arrinkan bartay wuu sheego wuxuu ihi inan noocaasa meel hiblaayo jooga ayaa arrinkaasi i baray ilaahayna sababtiisa igu shaafiye inankii baa ciidamo loo diro isagii baa lasoo qabtay wuxuu yidhi boqorkii markii inankii loo keenay waa garanaya waa inankii isagu uu soo xushaye maskax badnaanta iyo fahamka uu ku soo xushay si uu saaxirkiisa sixirka uga reebo o uga barto inankaygiii ow sixirkaagii heerkaasi u gaadhay soo maha inaad kuwa indhala-aanta ku dhashay bogsiiso kuwa baraska qaba watafcal watafcal waxay waxaad samayso isagu sixir buu yaqaanaa ee arrinka inankana sixir ayuunbuu ku fasiray waxaa heerkaa iyo darajadaa gaadhsiiyey sixirkii dee uu baranayay inuu yahay ayuunbuu isagu uu qaatay inankuna sixir shaqo kuma leh sixirka iyo saaxirkaba labadaba beri buu ka yihi wuxuu yidhi anigu waxaa ma shaafiya ilaahay wax shaafiya inankii baa la ciqaabay la ciqaabay la ciqaabay ilaa ninkii caabidka ahaa ee iimaanka iyo diinta sababta ugu ahaa wuu tusiyey boqorkii iyo ciidamadiisii qofkuna inkastoo iimaankiisu uu gaadhsiisan yahay waa dhici kartaa in ciqaabku marka uu ka tanbato ee uu xejin waayo in siraha qaarkood uu sheego oo ballankii ahaa in ibtuliita falaa tadulla calaya haddii lagu imtixaamo aniga haysoo tusin cadowga halkaasi ayuu ku jabay cudurdaar baanu u lahaa dee waa la ikraahay waa la dirqiyoo la khasbay dhibaatadiiba xamili waayo waxaa la keenay ninkii raahibka ahaabaa isna lasoo qabtay waxaa lagu yidhi ila isagaa asalkii oo halkay arrintu ku aroortay isagaa noqdee ka noqo diintaada waa diiday miinshaar baa la keenay tan looxa lagu kala dilaaciyo halkaa madaxa bartankiisa ayaa laga saaray labaa loo kala jaray laba qaybood qodno dhinaca u dhacay qodno dhinaca u dhacay baa laga dhigay waxaa la keenoo lagu soo xigsiiyey ninkii boqorka ay saaxiibka ahaayeen waar diintan ka noqo waa diiday isagana sidii si leeg baa lagu sameeyey inankii baa la keenay isna diintan ka noqaa la yidhi isaguna waa diiday iimaanku markuu xoog badan yahay habaat buu keenaa waxaanay taasi daliil u tahay iyo calaamad xaqa waa kii boqorkii reer ruum hiraqlo weydiiyey markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada ka wareysanayay hal yarjicu axadu minhum can diinihi sakhtatan lahu qof yaa ka midii diinta ma ka noqdaa nicis uu nacay iyo cadhood u cadhooda awgeed wuxuu uhi maya wuxuu uhi haa iimaanku waa sidaa markuu iimaanku qalbiga si fiican u dhex galo ee u hantiyo sidaasuu habaat u keenaa iyo sugnaansho inankii waa diiday inuu diintiisii ka noqdo wuxuu u dhiibay qaar ciidamadiisii ka mid a buurta meel heblaayo ku taalla ee dheer inankan geeya buuhi buurtaas saara oo dusheeda gaadhsiiye figta u sarraysa markaad gaadhsiisaan waxaad tidhaa war ka noqo diintaada hadduu ka noqdo dee soo celiya isagoo badqaba haddii kale halkaa ka soo tuura sidii bay yeeleen ilaahay buu bariyey inankii istacaada billaahi min sharih ilaahay buu sharkoodii ka magan galay allaahuma kfiniihim bimaa shi'ta ilaahay waxaad adigu doonaysa igaga difaac ciidamada ilaahay waa badan yihiin ilaahayna siduu doonu addoomihiisa u difaacay ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu buurtii baa la gariirtay buurtii bay ka soo dhaceen oo wada dhinteen isagiina ilaahay baa badbaadiyey markuu ilaahay badbaadiyey waa nin hadaf leh oo meel inuu gaadho doonaya oo diintan ilaahay uu ku arsaaqay iyo xaqan ilaahay uu soo gaadhsiiyey dadka kale inuu gaadhaa buu rabaa isagoo lugihiisa ku soconaya u yimi ninkii boqorka ahaa wuxuu kuwa nimankii aan kuu dhiibaan ku raaciyey maye iska daa buuhi kuwa ilaahay baa igaga filaadee oo iga difaacee koox kale ayuu haddana u dhiibo wuxuu yidhi ixmiluuhu fii qurqur laash saara buuhi laash oo asafiina sagiira baddaa la dhex galo badda bartankeeda markaad marinaysaan ka noqo ku dhaha diintaada hadduu ka noqdo sidii la rabay haddii kalena kutuura way la tegeen baddii bay geeyeen ilaahay buu baryay allahuma makfiniihim bimaa shi'ta ilah waxaad doonaysa igaga difaaca laashkii baa la rogmaday fakhariqu oo ciidankii labaadna sidaasi ayuu ku halaagsamay way qarqoobeen haddana isagoo soconaya buu ninkii boqorka ah u yimi wuxuu doonayaa inuu u muujiyo inaanu isagu ahayn ilaah iyo rabbi toona waxaanuu doonayaa xaqan ilaahay isaga uu waafajiyey dhibka doonaya dhibka gaadhaya intuu doonayaba ha leekaadee inuu dadka gaadho yuriid an yudaxiya binafsihi lilaah naftiisa inuu huraa buu doonayaa ilaahay daraaddii u huro war maxay faleen nimankii aan kuu dhiibay ilaahay baa igaga filaaday ninkii boqorkahaa buu ku yidhi aan kuu warramee boqorow ima dili kartid adigu waa iqa billaah ilaahay uu ku kalsoonaaday subxaana wa tacaala kalsooni ilaahay uu ku kalsoonyayba hadalka noocaasa ka yeedhsiinaysa ilaa aada samayso waxaan ku amrayo wuxuu amrayaa oo wax muujin doona ninkani rabbinimadan iyo ilaahay ilaahnimadan uu sheeganaya inay beentii tahay waxba aanay ka jirin oo waa maxay waxaad ii amraysaa dadka oo dhan isu soo ururi buuhi kullahum dabeetana geed jiriddii igu xidh leeb kala baxa buush booshkayga khud sahman min kinaanati leebkaa qaansada geli faqul uma qul bismi illaahi rabbi اlghulaam uma arminii waxaad tidhaa bismi illaah magaca ilahay baan ku bilaabaya intaasoo qura hadduu dha waxa loo qaadan karaa dee ilaah isaga ilaahnimo sheegan jiray inuu isagu isu jeedo rabbi اlghulaam raaci inankayo rabbigii inankaiyo rabbigii inaanu isaga hayna waa la og yahayo inankayna waa kaa caddaysanaya ee dadka la hadlaya kule waa kan rabbigiin maahee rabbigiin waa kaydin abuuree ee macbuudka xaqa ahe iskaga hadha kan saas samee buu idhi ninkan inankan yidhi hawl buu ku hayaa wuxuu is yidhi alayla imikaad heshay fursadaad kaga takhallusi karto wuxuu isagu isleeyahay inankaa markaad disho khalaas kurbadiisa iyo dhibaatada xaggiisa kaaga furan hadidaadda ku haysa mulkigaaga iyo madaxtinimadaada arrinkaasi waa waad ka ladaysaa waad ka gamaysaa dadkiibuu isugu yeedhay inankiibuu geed ku xidhay leebkiibuu qaatay qaansadiibuu suday bismi illaahi rabbi اlghulaam buu ihi wuu ku rideeyey halkaa dhafoorka ayaa inankii leebka uu kaga dhacay halkii markaa uu leebku kaga dhacay buu gacanta saasi u saaray xanuunkii iyo damqashadii deetana wuu dhintay isagu wuxuu islahaa khalaas markii inankeena naftu ay ka baxday tanafasa sucadaa aad iyo aad buu u farxay oo wuxuu islahaa alale dab kugu baxaayey baad ayaad iska debisay daad kugu soo socdeen waad iska moostay dadkii meesha lagu soo ururiyey waxay yidhahdeen aamanaa birabbi اlghulaam aamanaa birabbi اlghulaam aamanaa birabbi اlghulaam dagaalku isaga iyo inan qura waliba inan yar ayuu ka dhexeeyey dagaalku wuxuu noqday bulshadii iyo mujtamacii u talinayay in badanoo ka mida iyo isagii mid ka dhex taagan buu maanta noqday waana hadafkii inankaasi u socday ee naftiisa u huraayey inay dadku gartaan kani inaanu rabbi ahayn rabbiguna inuu yahay kaa magiciisa wixii loo lagu sheego ee loo qabto uu qabsoomayo ninkii boqorkaabaa loo yimo waxaa lagu yidhi wax allaaliya wixii aad ka digtoonayd baa dhacay inanka yar sababtaad marba u madaluufinaysae inaad disho aad u doonaysay soo may ahayn dacwaddiisu dadka inaanay gaadhin gaadhayba aamana annaas ma dadkiin ahaa markaasuu uhi godadu waaweyn qoda oo halka sekaduhu ay ku dhammaadaan meel kastoo sekada ay ku dhammaato god weynka qoda godadkii baa la qoday dabna waa laga oogay dadkii baa loo yeedho kuyu baa la soo geliyey dadkii muuminiinta ahaa dadkan iimaanka waaba ku cusub yihiin laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala haddana sugay wuxuu yihi dadka halkaa kuyu u soo geliyo ka noqda ku dhaha diinta ad qaadateen ka noqon waayana godkaasi ku tuura ama isku tuur dhaha dadkii dabkaasay ka doorteen kufri iyo gaalnimo ee dabkani waa cadaab adduunyo adduunyadubuu qofku ka tegayaa adduunya dadkeedubuu ka go-aya laakiin allah xaqaa ka go-i maayo qofku laakiin hadday kufrii lahaayeen khaaliqa xaqaabay ka go-i lahaayeen dabkan mid ka daranna way geli lahaayeen waa naaru jahannam gabadh baa markaa la keenay ilmo yar sidata gabadhaasi markay godkii soo dul istaagtay waa ku dhici weydayoo dib bay u yaro faagato dib bay u baxday ilmihii yaraa buu ilaahay ka hadliyey waxaynu xalqada hore ku soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ihi lam yatakalam fi lmahdi ilaa alaaatun iyagoo dharabti ku jira oo muja ah saddexunbaa hadlay waa nebi ciise iyo khulaamu jureej inankii yaraa ee jureej lagu masabiday ka saddexaadna waa kan kuwo kalena waa jiraan laakiin nebigu hadalkaa wuxuu ihi markii saddexdaasunuu ogaa mar dambe kuwo kalea nebiga calayh isalaatu wasalaam loo sheegay ilmihii yaraa ee xambaarsanayd ee weli aan hadal kaba baran buu ilaahay ka hadliyey wuxuu ihi yaa ummaah isbirii fa inaka cala alxaq hooyo sabir xaq ayaad ku taagan tahay buu ihi ilmaha yar buu ilaahay sabab uga dhigay inay ku adkaysato ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo xaqa ilaa ilaahay ay la kulanto iyada oo xaqa ku taagan qisadani waa qiso markaa la yaab badan cibar badan baa ku jira asxaabu lukhduudka lagu sheegay aayadda qutila asxaabu lukhduud ee lucina asxaabu lukhduud waa ninkaa boqorka iyo ciidamadiisii godadkaa qodee dabka ku shidee dadka muuminiintaa ku gurayay dadkaasina dembi kale ma lahayn suu ilaahay sheegay wamaa naqamuu minhum ila an yuminuu biاllahi اlcasiizi اlxamiid wax kale oo dadkaa lagu ciqaabay ma jirinna ilaahay rumeeyeen mooyaane aladii lahu mulku الsamaawaati wاlard wallahu calaa kuli shayin shahiid qeybta labaad ee qisadaa waxaynu ku sheegi doonaa cibarka ku jira qisada faa'iidooyinka casharada iyo duruusta laga baranayo awala waxaynu qisada ka faa'iidaysanaynaa ana allaha subxaana wa tacaala xaafidun diinahu ilaahay diintiisa inuu ilaalinayo in kasta oo dadka ahlubaatilkii ay bataan awooddana iyagu ay lahaadaan dhici mayso diinta ilaahay inay baaba'do oo cid haysataba dadka dhexooda laga waayo taasi waxay calaamad u tahay inay dhacdaa qiyaamaha dhicitaankiisa laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala allah allah fii riwaayati laa ilaaha ila allah qiyaamuhu dhici maayo ilaa dhulka laga waayo cid ashahaadanaysaba inta aan xaaladdaa la gaadhin oo dhan mar walba waxaa la helayaa qaa'im lilaahi bilxaq qof xaqa ku taagan oo difaacaya oo dadkana ugu baaqaya walow hal qofba ha noqdee marka ilaahay diintiisa ayuu ilaalinayaa waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala mar walba diintiisa u diyaarinayaa cid diinta u nusraynaysa oo kor u qaadaysa gaar ahaan diin اlislaam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii calى اlxaqi ظaahiriin sidaasuu uhi nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ilaa wakhtigaa nebigu uu sheega ee qiyaamuhu dee uu dhacayaba laga gaadhayo la waayi maayo dad muslimiina oo xaqii saafiga ahaa baraxa tirnaa ku taagan daa'ifa ninka qurana daa'ifo waa la idhahdaa ka badanna waa la dhaha macnaa walow hal qof ba ha noqdee waxaanay taasi daliil u tahay alxaqu laa yucraf bikahrati qaa'ilihi wa atbaacihi xaqa laguma garto oo calaamad uma aha in dadka arrinkaa ku tagsanee madhab uu yahay ay badan yihiin iyo dadka raacsani bal mar walba ahlulbaatilka ayaa ka badan ahlulxaq waayo xaqu waa culus yahay walihaada in badan oo dadka ka midi kuma sabri karaan wma akaru الnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankoodu nebi maxamed oo dadaal kastoo aada bixiso ma aha kuwa muminiina in fara badan baa qur-aanka lagu sheegay in dadka badankoodu dariiqii ibliis ay mareen mar walba ahlulxaqu ay yar yihiin yaraantuna daliil uma aha baadilka calaamad iyo astaanna uma aha alxaqu laa yucrafu birijaalihi wa inamaa yucrafu bidaliilih xaqa raggiisa laguma garto lama odhan karo waxaa hebel iyo hebel iyo hebel ay ku tegeen baa xaqa sheekhii weynaa iyo ninkii kale ee qamaamuurta ahaa iyo waxa ay halkaa ay mareen baa xaqiya xaqa daliil baa lagu garta alxaqu laa yucraf bikahrati qaa'ilihi wainamaa yucrafu biburhaani wa xujatihi walihaada icraf ilxaq tacrif ahlahu xaqa bara horta xaqa iyo dadkiisa keebaa la horbaranaya xaqaa la horbaranaya markaasaa dadkiisa garan karta laakiin haddaad dad barato oo adoon xaqiiba garanaha inaad isaga qaata iyagu inay saxsan yihiin baadilun baad difaaci doontaa ta waajibkaa waa horta xaqa inaad garato ayna alxaq wamaa huwa alxaq xaqi xagguu iga xigaa maxaa xaqa kadib baad garan doontaa cidda ahlulxaqa ah dadkuna maanta inta badan waxyaabo kale wax ku qiimeynayaan wixii xaqa lagu garan laaan ahayn ay ka mid tahay badnida ay ka mid tahay tusaale ahaan da oo ay ka mid tahay fasaaxiyo aftahanimo oo ay ka mid tahay nafci xataa qofku inuu xaq ku taagaye laguma garto nafcigiisa qof baa laga yaabaa inuu diinta nafci badan badan badan uu yeesho midna nafcigiisu inuu iskaba yar yahayba daliil umaaha kaa nafciga badan yeeshay inuu cala alxaq yahay kaa nafcigiisa uu yaryahayna inuu cala albaaili qof baa laga yaaba inuu daaci yahayo qofba aanu ajiibin dacwaddiisa aanu aqbalin midna waxaa laga yaaba boqolaal kumanaan gaala ah inuu ilaahay sababtiisa kusoo islaamiyo muslimiin fara badan inuu ilaahay sababtiisa ku hanuuniyo kaas inaanay cidi ajiibini daliil umaaha inuu baadil ku taagan yihi kan dadka badani sababtiisa ay ku islaameen ama ay ku hanuuneenna daliiluma aha in oo cala alxaq yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kamaa fii saxiixi اlbukhaari ina allaha la yansuru hada اddiin birajuli اlfaajir ilaahay markuu doono diintan wuxuu ugu nusreeyaa nin faajira oo dembiilaah oo khaldan ayuu ilaahay diintan ugu nusreeya marka iska ilaali waxyaabaha xaqa laguma garto xaqa bidaliilihi baa lagu garta lihaada ilaahay subxana wa tacaala cidda wax sheegata muxuu ku yihi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkiina keena haddii aad tihiin kuwa run sheegaya albayinatu cala almudaci qofka wax sheeganaya caddayn baa laga rabaa walihaada adigu haddii cid aad iskala haddaad cid la dhacdo oo dadaal ku aragto fara badan oo diinta ay u gelayaan amaba se waxtar ilaahay u geliyo sababtooda ilaahay dad badan uu ku hanuuninayo hays odhanintaasi waxay daliil u tahay xaqnimada madhabkooda ee madhabkooda saar miisaanka kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacu salaf iswaafaqii ummadda qeybteedii hore khayrka badnayd hadduu waafaqo waa sax haddii kalena waxaasoo dhan waa biyo coldhaanshe wey waxba kama jiraan xaqa laguma garta taas taasina calaamadu ma aha waxaynu qisaan ka baranaynaa mulkiga ilaahay baa bixiya mulki aanu ilaahay sugahaynina ma sugmo qul illaahuma maalika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa ilaahay oo mulkiga adaa iskale cidda doontaa tiisa watanzicu اlmulka miman tashaa ciddaa doontana waad ka xayuubisa waad ka qaada walihaadaa qofna yaanu isku dayin madaxtinimadiisa intay doonaysaba ha gaadhsiisnaatee inuu ku sugu dhidabada ugu aaso wax sharciga ilaahay khilaafsan madaxtinimada ilaahay baa bixinaya hadduu ilaahay kaa qaadayo cid kuu difaaci kartaa ma jirto waddo kastoo aada marto haddii ilaahay uu kuu ilaalinayo kuu sugayana cidina kaama qaadi karto ninkaa boqorkaa baleega sixir iyo falalow iyo ilaahnimo sheegad iyo dad la ciqaabo oo abriyaah waxba aan samayn waxaasoo dhan buu doonay inuu madaxtinimadiisii ku sugu dhidibada ugu aaso arrinta noocaasi may dhicin mulkigiisii wuu baaba'ay ilaahay baa subxaana wa tacaala ka xayuubiyey oo ka siibey waxaynu qisaan ka baranaynaa qofku inuu ilaahay subxana wa tacaala diintiisa iyo xaqa u huri karo naftiisa inuu huri karo laakiin taa macnaheedu muu yahay inuu isagu isdili karo sida kuwa maanta isqarxiyoo kale ee odhanaya naftayadii baanu ilaahay daraaddii u horray maya isma dili karo qofku naf huriddu waa qofku inuu sameeyo ficil ama go-aan inuu qaato sababi kara cadowga ilahay inuu gacantiisa ku dilo hadi hiy tadxiya laakiin qofku inuu isagu naftiisii dilo cadowga uu isaga horeeya mid bannaan ma aha culimada qaarkoodna waxay dhan sida sheekhu اalbani oo kale geesinimo xataa maaha geesinimadu dee waa haddaad dagaalamayso inaad hubkaaga qaadato oo sida ragga aad u dagaalanto deetana labuun baad u dhaxayn dee in cadowga gacantooda aad ku baxda iyo iyo inaad dee badbaado laakiin markuu qofku isku xidho waxyaabahan qarxa waa qof markaa baqanayo isla yaan lagu qabanin ama yaan xabad lagugu dhufanin ama meeshii baad gaari waaye dabeetana go-aansaday inuu cid walba naftiisa uga horeeyo waa asxaabu tafjiiraat awalu man yaqtuluunu anfusahum cidda u horeysa ee qofka waxyaabaa qarxa isku xidhay uu dilaya waayo waa naftiisa yaqtulu nafsahu ilaahayna muxuu qur-aanka ku yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi walaa taqtuluu anfusakum waa war ilaahay waa waxyi cad naftiina ha dilina bal qur-aanka si walba u baadh oo xadiidka si walba u rogrog oo meel walba kaga kaala oo aayaddaa aayad kaloo khasisaysa oo xaaladaha qaar ka saaraysa o odhanaysa xaaladdaa qofku wuu isdili karaa hadduu cadowga waxyeelayo wuu isdili karaa haddii la ciishiiyo oo si kale aan waxba iskaga celin karin wuu isdili karaa bal aduu ka soo saar abadan lan tajid haddaad waxa weeyaan boqol sanood aada baadho wallahi inaanad ka soo helahayn maafi wax allaale iyo waxa lagu qaabila laga horkeena waa ra'yi un walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila tahluka qofka naftiisa dila sababta u dilaya waxay doonaysa ha noqoto hadday doonaysa ilahay daraaddii ha noqoto nebigu isagoon kala qaadqaadin bal wuxuu ka yidhi dhegeyso waxaa bukhaariya muslim ba ay wariyeen nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qatala nafsahu bishay cudiba bihi fii naari jahannama yowma alqiyaama qofka naftiisa shay ku dilaa shayga laftiisii baa lagu cadaabaa lagu ciqaabaa naarta jahanamo dhexdeeda hadduu sun cabay sun naara buu cabbayaa hadduu xabad isku dhuftay xabad naara buu isku dhufanayaa hadduu buur iska soo tuuray buuraha naartu iska soo tuuraya hadduu isqarxiyey mutafajiraadkii waxyaabaha qarxee naarta ilaahay ugu diyaariyey buu ayuu isku xidhayaa naarta dhexeedu laba qarxaya isagoo markii horeba naar ku jiro haddana qarxaya saxaabadii rasuulka fahamkooda u fiirso qofku jihaad baa ha ku jiro arrinkiisu ilaahay daraaddiiba ha noqdo naftiisa marnaba inuu dilaa inaanay bannaanayn ayaa aayadaha qur-aanka ka fahmeen dagaalkii khaybar markii lagu jiray saxaabi la odhan jiray caamir alakwac ayay seeftiisi ku soo noqoto seeftiisii buu isla helay hadda waa tiisii iskumuu wadin cadow buu ku waday seeftii buu isla helay dabeetana saxaabadii maxay yidhaahdeen wuu dhintay baطala camalu caamir inahu qatala nafsahu hadduu isla qasdihi lahaa talo maxay odhan lahaayeen isagoo isku dhufan lahaa odhan lahaa waxaan ahay istishhaadi ilaahay daraaddii naftiisa u huraaya waxay idhaahdeen ninkii caamir la odhan jiray camalkiisi wuu buray waayo naftiisii buu dilay naftiisa inuu dilana kuma talagelo lihada nebigu calayh isalatu wasalaam wuxuu yidhi muu burin camalkiisi waayo naftiisa muu dilin ee seefta iskumu wadin cadowga ayuu seefta waxa weeyaan ku waday dhinac kale haddii laga eego arrinkaasi maanta muxuu faa'iido leeyahy dad abriyaa baa la laaya waxba aan samayn oo xataa aan muxaaribiin iyo muqaatiliin aan ahayn dumar leh caruur leh ciidan aan ahayn mararka qaarkood dad muslimiintu ammaan ay siiyeen ama heshiis ay kula jiraan heshiis nabadgelyo kadibna wax wax badanna lama gaadhsiiyo cadowgii rasmiga ahaa kadibna muslimiintun baa laga jaraa oo qofka san yeelay iyo ciidamada uu ka yimi maaha kuwo difaaci kara muslimiintii nebigu calayh isalaatu wasalaam kacab ibnu ashraf ninkii la odhan jiray yuhuudiga ahaa ee dhibay aada allah warasuulahu rag muslimiinoo soo dilu u diray laakiin raggii dee may dhuuman oo may baxsan dabeetana cadowgii muslimiintii intuu ula yimi muu gumaadin waxay laaheen sanad qunyar bay guryahoodii iskaga soo noqdeen ay ciidan baa ka dambeeyey cidda iyaga ka daba timaada muslimiinta ka difaacaya laakiin taasi maanta iyadoo aanay jirin baa sidaasi la yeelaya islaamkiina wuxuu u keenay sumcad daro dhegayso khudbadda uu ka galay asheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala tafjiiraad ka dhacay ama qaraxyo mar ka dhacay sacuudiga wakti hore oo labaatan sano ama ka badan ay ka soo wareegeen hadal cajiiba buu uhi sheekhu alyowma yaqtuluuna ahla adima wagadan sayaqtuluuna ahla alislaam maanta waxay leynayaan buu uhi gaalada dee magangelyada la siiyey dhulkaa islaamka loo ogolaado inay nabad ku joogaan berrina waxay layn doonaan muslimiinta maanta sooma aragno iyadoo qaraxyadii iyo layntii inta u badani boqol kiiba sagaaliyo sagaashan ay ku dhacayso dadka muslimiinta ee shahaadanaya subxaana allah waa firaasatu caalimin weeyi waayo qiso waxaynu ka baranaynaa qofka doonaya inuu ilaahay diintiisa u nusreeyo hima caaliya waa inuu yeesho qof meel sare hiigsanay waa inu noqdo oo madabaadka iyo waxyaabaha lagu turunturoodo hortiisa la dhigaya markiiba aanay karaar jebin culuul himaa loo baahan yahi dadka mabaadi ay lahaayeen ama xaq ha noqoto ama baadil ha noqotee faafiyey ee meel mariye socodsiiyey waa dad sabir iyo culuul hima leh adkaysi iyo hansare oo dad yuhuun leh oo meel sare hiigsanaya inankaa dhalinyartana arrintaasi waa ka muuqata waajibku qofku waa inuu diintiisa ku sabro xataa walow addaa dalika ilaa qatli qofka haddii la idhaahdo gaalow haddii kale waa lagu dilayaa gaar ahaan innaga marka la eego diinulislaam ruksad buu u haystaa inuu gaalnimada afka kaga dhaqwaaqo isagoon qalbiga ka gaaloobin ilaa man ukriha waqalbu muطmainu biliimaan waa ruks ruksaddana waa ka tegi karaayo casiimaduu qaadan karaa mararka qaarkoodna inuu casiimada qaato oo go-aanka uu qaato walow halaba dilabe oo ruksada uu iska daayo ayaa afdala waana sida uu yeelay inankani inuu markii la yihi diinta ka noqo inuu afka ka idhaahdo waan ka noqday mid u furan bay ahayd gaar ahaan innaga shareecadeenna marka la eego laakiin hadaf buu lahaayo in isagu haba dhintabe fariintu dadka inay gaadho ayuu doonayay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan alcudru bilikraah waa sharaa'icdii hore kuma jirin qofka cudurda ikrah iyo kasbi khasabka la khasbo looguma cudur daari jirin waa arrin shariicat lislaam ay la gaar tahay oo samaaxadeeda iyo yusrigeeda iyo fudeedkeeda arrintaasi ay ka mid tahay imaamu axmed raximah llahu tacaala wakhtigiisa wuxuu ku soo beegmay niman boqoraa oo aaminay caqiide xun caqiidada xun oo odhanaysa qur-aanka oo hadalka ilaahay waa makhluuqba sida hadalkan kale ilaahay u abuuray ayuu isagana u abuuray waa caqiidat lmuctazila nimankii boqorada wakhtigiisa joogay baa qaatay dadkii bay ku khasbeen imaamu axmed dadkii aadka loogu ciqaabay buu ka mid ah ima dad badan baa iyagu ruksada iska qaatay oo yidhi afka ka yidhi qur-aanku waa makhluuq iyagoo aan qalbiga ka aaminsan inu caqiide aanay u ahayn laakiin imaamu axmed arrinkaa waa diiday waayo wuxuu ahaa caalim yuqtadaa bihi isaga waa lagu dayanayay walihaada maalin isagoo xidhan waxaa u yimi nin ninkaasi wuxuu ku yihi abu cabdilaahi ow maanta dadku aday ku eeganayaan haddaad tidhaahdo qur-aanku waa makhluuq khalaas caqiidada xun bay wada qaadanayaan wixii adiga kugu dhacaya kuba kugu dhacee adkayso marna yaanay afkaaga ka soo yeedhin qur-aanku waa makhluuq waa mid la abuuray halkaaga ku adkayso qur-aanku waa hadalkii ilahay makhluuqma waa sife ilaahay wey sida ilaahay subxana watacala ui wain axad min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaam allah waa hadalkii ilaahay waa sifadii ilaahay sifada ilahayna makhluuq maaha waa cilmigii ilahay cilmiga ilahay makhluuq maaha magacyadii ilahay baa ku jira magacyada ilahay makhluuq maaha waxaa kaloo qisa aanu ka barana jawaasu lkadib fi lxarbi wanaxwiha waa banaantay qofku inuu been sheego marka dagaal lagu jiro beentaasoo markaa xeelo dagaala oo cadowga uu doonayo dhibkiisa inuu kaga badbaado dhibna uu ku gaadhsiiyo qiso waxaynu ka baranaynaa wax karaamaat ulawliya la idhaha inay jiraan awliyadu cidda ay yihiinna dersi hore aynu ku sheegnay aladiina aamanuu kaanuu yattaquun oo dadka ilaahay ka baqa diintana ku toosan inankan ilaahay subxana wa tacaala karaamaad ayuu ka muujiyey lagamana sheegin inankan wax mukhaalafa ah xataa markuu dadka daweynayay sharciga ilaahay subxana wa tacaala uu ku khilaafay lama sheegin waxaynu ka baranaynaa ilaahay subxana wa tacaala kuwa daalimiinta ah ee awoodda isbida sida ilaahay u kibir jebiyo ee rabbi u tuso taagdaradooda ninkii rabbinimo sheeganayey ilaahnimo sheeganayey boqor madaxana ahaa inankaa yar dilkiisa wadda uu maro hadda isagoo hortaagan oon ka baxsan oon ka dhuuman ahayn wuu waayey ilaahay baa awood daradiisa u muujiyey ilaa inanka yari habkii uu yihi waad igu dili kartaa uu maray waxaa kaloo markaa qiso aynu ka baranaynaa qofka muslimka ahi addacwa ilى اllah wanashri اlkhayr dacwadda iyo khayrka dadka inuu gaadhsiiyo inuu dadaal badan ku bixiyo wixii ka soo gaadhan uu ku sabro wاصbir calىa maa asaabaka wixii dhib ka soo gaadhan inuu ku sabro waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa almuwaajaha taxtaaj ilى iimaan taxtaaj ilى habaat washajaaca dadkao dhami awood uma laha baadilka inay waajahaan dad baa garanaya waxaasi inuu baadil yahay laakiin wax kaloo ay sameeyaan iska daaya afkooda kama odhan karaan waa baadil waa ka meermeerayaan inay dadka u caddeeyaan oo ay idhaahdaan waxaasi waa baadil hoos hoos way u odhanayaan dadka qaarkood hadday weydiiyaan ha waxaasi wax saxa maa iska ilaali bay ku odhanayaan laakiin laa yaquuna cala almuwaajah awood uma laha baadilka si cad inay u waajahaan baadilka si cad in loo waajaho looga hortagaa waa arrin u baahan iimaan waa arrin u baahan sugnaan xaqa lagu sugnaado waa arrin u baahan shajaaca iyo geesinimo mana aha arrin dadkao dhami ay wada helaan ilaahay baa subxana wa tacaala cidda uu doono waafajiya iminka inankaasi isagoo da-yara waxaad arkaysaa sida uu baadilkaa ooda jebiyey ee gaadhay rabbinimo iyo ilaahnimo in la sheegto dadkiina ay aaminaan rabbigooduba ninkan boqorkaa inuu yahay siduu u muwaajahayuu uga hortegay inaba wax baqaay aanu ka muuqan inaba dabaylaha fitnaduna aanay u gilgilin habata cala alxaq xataa laqiya rabbahu subxana wa tacaala waqad rasaqahu allahu bixusni khaatima ilahay wuxuu ku arsaaqay khaatimo wanaagsan xayu qutila mujaahidan fii sabiili illah waxaa la dilay isagoo ilaahay daraaddii u jihaadaya oo u nusraynaya ilaahay subxana wa tacaala diintiisa hadafkii uu lahaana wuu gaadhay qofkana waxaa ku filan walow isaga dhibaataba adduunyada ha ku gaadho walow isagu ha dhinto oo naftiisiiba ha waayo qaaliga ahayd waxaa ku filan inuu gaadho hadafkii wanaagsanaaye uu lahaa nasrigii ilaahay markaa wuu helay nasrigu maaha uun inaad adigu noolaato cadowgii aad ka adkaato bal nasriga nooca u weyni waa in aad ilaahay la kulanto adigoo xaqii sidii u haysta oo xaqii aan ka noqon oo raadkiisa aan dib u gurin fariintii fiicnayda uu doonayay dadka inuu gaadhsiiyana aad doonaysa inaad gaadhsiiyana adoo gaadhsiiye waata ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ku sheegay inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi اlxayaati اdunyaa wa yowma yaquumu اlashhaad ilahay wuxuu ballanku qaaday inuu u nusraynayo rusushiisa iyo muminiinta kaana xaqa calayna nasru lmuminiin dee haddana cadowga kama wada adkaadaan xaqa ay wadaanna lagama wada aqbalo qaar baana cidiba rumayn wayaati nebiy walaysa macahu axad nasriga ilaahay ay heleen waa maxay nasriga ilaahay ay heleen waa horta in iyagu xaqii ku sugnaadeen ilaa ilaahay la kulmeen nasriga ilaahay ay heleen waa inay xaqii dadka gaadhsiiyeen oo xujada ay ku oogeen khalaas marka ha warwarin xaqa aad waddo haddaanay dadku aqbalin inaad adigu ku dhimato xaqa dadkana xaqa aad gaadhsiiso intaasi ayaa nasri kugu filan waxaynu qisadan fi lakhiir ka baranaynaa ana alcaaqibata litaqwa cidhibta dambe ee wanaagsan waxaa iska leh ciddii ilaahay subxana wa tacaala ka baqata waxaana u xaqiiqoobaya qowl اllahi tacaala in tansuru اllaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum haddaad ilaahay diintiisa u hiilisaan ilahay baa idin hiilinaya idin nusraynaya ilaahay baana idin sugaaya oo khaatimada idin wanaajinaya nasأlu اllaha subxanaه wa tacaala الnasra wxusna اlkhaatima wallahu aclam wslى اllah عalى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi wslama تsliima kaثiira wالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu